la gaadhsiinahayn malaa lama wada qabanayo laakiin laha umuuro aada iyo aada u muhim ah kitaabkanna fahamkiisa guud iyo tasawurkiisa guud dee aada iyo aada looguma baahan yahay marka balcaawa baqiyadeedii ayaan dhammayn doonaa wixii ka dambeeyana kitaabka marka hore waxaan salaamalaha qeybun bay noqone kolle way dhammaysanaysaa waqtiga iyadoo weliba qeyb aada u muhiim ah oon kitaabka dhexdiisa ku daynaya aan kaba tegi doono haddii a la idhaaho biidni illaahi tacaala marka umuuro badan baan kaba soo warannay umuurihin baana inoo soconayo jawaanib aada u muhiimina way inoo dambeeyaanba waxaa umuuraha iyadana dee bal waxiisaga sheegayna kaba mid ah oo kollay dee niqaadkii guud aan soo tirinaya markan ee nuqdadii tobnaad bay noqonaysaa marka guuda walow dee barhkood sii ka yar kala baxbaxayeen ama yar basisnaayeene atacliiqaat fii saxiixi muslim kitaabkan muslim xadiid mucallaqa ama tacliiqaad ma ku jiraan mise kuma jiraan iyo maxay yihiin horta tacliiqa asalka hore waxaa la yidhaahaa dee kitaabka hosaan ku arki doonaan kii yaraa horena kusoo aragnay raggan mu-alifiinta ee musanifiintu sheekhooday ka bilaabaan ilaa ay saxaabigii ka gaadhayaan intaas baa sanad lagu magacaabaa haddaba musanifku waa musanifka saa muslim oo kale hadduu sanadka qeybtiisa hore ama xagga hore uu raawi ama wax ka badan ka gooyo maalan sheekhiisii buu gooyo sheekhii sheekha sheekhiisunbuu kaba bilaabay ama in ka badan buu gooyey xataa haba noqoto saxaabigii oo keli uu reebo ama isagoo yidhaaha un qaala rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam ee kol haddii sanadka xaggiisa hore wax laga gooyo ilaa akhirkiisaba haba noqotee kaas bay yidhaahaan mucallaq ka cabiraan ama tacliiq ay yidhaahaan kitaabka bukhaari marka la eego aada buu ugu badan yahay oo dee kun wax ka badan ayuu noqonayaa walow inteeda badan meelo kaleo kitaabka ka mida inuu ku xidhiidhiyey laakiin boqol iyo lixdameeyo xadiidoo noocaasa oonu marna bukhaari sanadkiisa kitaabkiisa meel ka mida ku sheegin ayaa ku jira isaga muslim laakiin arrinkaasi waa ku yaryahay aada buu ugu yaryahayoo culimadii kitaabkan cinaayada weyn iyo ihtimaamka u lahayd se imaam jayaani la ydhaao kale wuxuu sheegtaa afar iyo toban meeloodun inay tahay waxa weeye inta tacliiq dhacday kitaabkan walow laba meelooda isaga naftiisa mukarar iyo waxyaalo kaba noqotay tacliiqna aanay wada ahayne laakiin xaafid ibnu xajar wuxuu raajax yeelaa iyadoo kollay dee ibnu salaax iyo nawowi iyo ciraaq iyo aymo kala duwani ay meeshan qaaduciyaad iyo ka hadleen labiyo toban xadiid baa wax suuro la odhan karo tacliiq horta ama iyaga se iyagu qabeen tacliiq lagu magacaabi kara noqonaysa iyadna labay u qeybsan tahay qismi intuu tacliiq saasoo kale xadafka uu muslim kulaba yimi haddana kitaabka dhexdiisa uu ku xidhiidhiyey sanadkiisii taasi waa shan xadiid oo intuu dee bilmatalan markii hore tacliiqa laba yimi ayuu haddana xidhiidhiyey uunoo kitaabka dhexdiisuu ku xidhiidhsan yahay waaba shan labiyo tobankii kaba mida qismina waa xadiid uu tacliiqiyey sheekhiisii maaha ninkan uu sheegayaa bal sheekha sheekhiisiiba maaha ama dee kolkol sheekha sheekhiisa waa u noqon kara hadduu nin aada u sii dee soo gaadhay ninkaa hele isagu laakiin meel kitaabka ka mida kumuu tac waslin ama kuma xidhiidhin ee laakiin dee aimada kale aan ognahay inay xadiidkaa sanadkiisa dhammeeyeen taasna waaba xadiid keliya kitaabka muslim oo keliya ku kitaabka muslim oo dhan xadiid keliya noocaa ku jira xadiidkaasna waa kitaabu tayamum oo wuxuu ka bilaabaa warna waa laythu laythna waa imaam dee aanuu isagu soo gaadhin oo bal shaafici baan soo gaadhin oo isagu markaa laba u dhaxaynaya warna waa laythu markaas uu xadiid sheegaa waa xadiid tayamumka insha allah inoogu iman doona meel kale kuma sheegin xadiidkaas meel kale kumuu soo celin sanadkiisii ee laakiin dee xadiidku aimada kalea iyagu sanadkiisa dhammeeyo balkaasna waa kaa keliya muslim dhexdiisa qismi ama qeyb saddexaadna waxay noqonayaanoo noocan iyagu ay tacliiqa kaba dhigeen saa jayaaniyo sanadkii waa wada joogaa laakiin sheekhiisii baanu magacaabin muslim sheekhiisii ayuu ibhaamiyey ee tacliiqkaasi ma noqonayo waa sanad mutasile waxa ku sugan un sanadka ruux mubhama laakiin barhkood baa markay tiradaa wadeen tacliiq kuba daray oo waaba isagoo xadathanii bacdu asxaabina iyo cibaaro saasa kaba cabiray intaasna lix bay noqonaysaa marka markaan isu wada geyno tanoon tacliiqba ahayne ibhaamun uu dhacay sanadka iyadoo ay wada joogaan sanadka dadkiisiiyo intaa hore markaan isku darno labiyo tobankaa meelood weeye tacliiq waaba wax kooban bay noqon weliba lix aan leenahay waa nooc kale ee lixuno shanna uu xidhiidhiyo mid keliya un baaban sanadkiisu kitaabka ku dhammayn markaan muslim eegnana wax bushinoo ku imanaysa axaadiidan sanadkoodii aanu dhammayn ama ibhaam uu kuba sugan yahay ee uu kitaabka ku soo arooriyey ma jirto waayo dee kitaabka mowduuciisa way ka baxsan yihin mowduuciisu waxaa axaadiida musnadaadka ah mucallaquna musnad marka horeba maa saa daraaddeed qolooyinkii kitaabka axaadiida qaarkood ka soo reebay ee naqdi ku keenay qeybtan may taaban oo sababta waxay leeyiin dee musnad kitaabkaba mowduuciisii taasi way ka baxsanaydba laakiin iyaday taasi jirto haddana siuu iyadu imaam nawowi uu ibnu salaax iyo kaba soo naqliyo dee kolle qeybna waa ta aan sheegnay oo meelo kale ayuu kitaabka ka mid ah ama kutubtii kale inoogu xidhiidhsanaadeen marka xadiidka sanadkiisii waan haynaa qaybadna wuxuu u soo sheegay khaasatan calaa wejhi mutaabaca oo asal ahaan iyo ixtijaaj ulamuu iman ee waa mutaabac ahaan iyo taas buu usoo qaatay oo markaa wuxuu ku kaaftoomay inay tahay wax dadka culimada agtooda macruufkuba ay bal tacliiqa jiraa taa weeye niqdo kaloon doonayno inaan bal wax ka yar fahamno oo dee idinkuna bal au fiirsataan fawaa-idanna waxaa la arkaa aniga soo ururinteedii tacab dheer baa iga gaadhay oo waxaa laga yaaba laakiin idinkii dee si in waxa weeyaan tacab la-aan baa ku helaysaan haddii laakiin aad qabanaysaan haddaa islaam waxaan soo ururiyana kolley waxay la tahay waqti dheer baa idinkaba qaadan layda waxyaalaha kalen doonaya halka ama nuqdada koob iyo tobnaad waa cawaala cawaali muslimin fi kitaabi cala albukhaariyi ee ninkii musalaxun ilmaam ku lahaa dee waxaan filaya ilmaam baa lagu wada leeyahay oo bayqooniyadiiyo in ka sarraysa way ku sugan tahay waxa kaba mida anwaacdan musalaxa ay kaga hadlaan caaliya naazil waxay yidhaahaan macnaa sanad caaliya iyo sanad naazila macnuu uu yahay markan haddaan eegno ka ugu dee mudlaqa aba aan eegno sanad ninkan musanifkaa iyo rasuulka ilaahay tirada u dhaxaysa ama dadka u dhaxeeya ay kooban yihiin iyo sanad labaadoo xadiidkuba ku soo arooro tiradu inta ay kaga badan tahay midna caali la odhanaya waa kii sarreeyey midna naazil baa la odhanayaa culimada xadiidkuna marka la eego culuwul isnaad aada iyo aad bay ugu ihtimaameen oo dee waxaa dhacaysay xadiid keliya dalabkii waa xadiid ay maqleen ay sanadkiisii og yihiin laakiin dee sheekhan ay ka maqleen sheekhii uu kasii maqlaaba adduunyadii ku nool taasaa waxay ku xambaaraysay si ay caalinimada u dalbaan inay rixlo dheer oo dhici karto inay barhkood bil u socdaan xadiidkaas ay ninkii loola soo naqliyey ee hadda way og yihiin oo xadiidkii way garanayaan ee laakiin dee waxay doonayaan sanadkii tirada inay u yaraato ruux meeshii uu kaba baxo ama laba ruuxay meeshii kaba baxaano ayay u rixlayn jireen ee u socon jireen inta badan rixladanba kol dalabu cilmi baa jiray kol xadiid dalabkii saxaabadii baa barhkood madiine ay ka tegeen oy u tegeen dimashik si ay nin xadiid uga soo maqleen ama saxaabi kale ay iyagu dhegahooda ugagama maqlaan abuu ayub alansaari oo u weynaa ayaa intuu madiine ka teg uu masar tegay siuu xadiid saxaabigii maqlay halkaa uu joogo uu isagoo afkiisa ugaba soo qaado bal markaa marka sanadku yaraadana ee tiradiisu ay yaraatana dee meeshii waxa yaraanaya ruuxan soo saaraya xadiidka ma warinaya rasuulka ilaahay dadkii u dhexeeyaa yaraanaya yaridaasna waxay keenaysaa dadkani waa bashar ruux kastaba inkastuu xifdi badan yahay ilow baa ku iman karoo qalad baa ku iman karoo saawi baa ku iman karaa haddaba markay dadku yaraadaanbana meelihii khalal xadiidka uga iman lahaa ee sahwi iyo qalad uga iman lahaa baa yaraanaya haddii dadku ay bataanna meelihiis kolley qalad iyo sahwi ka iman lahaa baa badnaanayo taasay ugu ihtimaamayeen ibnu maciin bay ka soo naqliyeen markii uu xanuunkii uu kuba dhiman doono isagoo u jiifa ayaa lagu yihi maa tashtayi maxaad xiisaynaysaa maxaad doonaysaa maxaad waxaad ishtihaynaysa imukaad xiisaynaysaa ma jiraa markaasaa wuxuu dhi ala yihi beytun khaalin wa isnaadun calin aqal cidlo ah iyo isnaad sare caaliya malaa dee isaga malaa kutubtiisii ula gaali noqdo ula gooni noqdo iyo sanad caaliya taasaman de ay tahay waxaan iminka xiisaynayaan haddaba aqsaamta culuwiga nata ugu mudani waa alqurbu min rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam biisnaadi nadiif rasuulki ilaahay oo loogu dhowaado sanad saxiixa nadiifa oo dadkiisu aanay daciif ahayn markaa saxiixa muslim baan dee uga jeedno intaasi waa iska hordhace saxiixan ay noo bilaabmi doono haddii alla yidhaaho axaadiidta ugu tiro yari waa axaadiidta ama asaaniideedu ay afar ka kooban tahay afar ay ka kooban tahay rubaaci waxoogaa axaadiidta kuba jira dee axaadiid kaloo kaba badanna way jirtaayo intaa kasii badan ee muslim kitaabkiisa xadiidka ugu sanad caalisani waa xadiidka rasuulka ilaahiyo muslim ay afar ruux u dhaxayso taaba weeye bukhaari haddaan baaldhigno bukhaari aaa isaga kitaabkiisa axaadiidta ugu sanad sarraysa ama ugu caalisani waa kuwan hulaasiyaadka la yidhaaho rasuulkii ilaah iyo bukhaari saddex nin baa u dhexeeya saddex axaadiidaasi waa labaiyo labaatan xadiidu bukhaari gees kalena aimada qaar baaba gaar u saaray oo gaar gooni ugu saaray hulaasiyaadka bukhaari sida hulaasiyaadka imaam axmed bana gaar inta loo saaray loo sharxay haddaba bal taasi iyada waa mid weeyo marka waxaan aragnaa waxaa ka isnaad caalisan bukhaari baa ka isnaad caalisan muslim ee kolkol tiradu way badnaatahay oo muslim waxay gaadhaysaa asaaniiddiisa naasilkii sagaal bay gaadhaa isagii rasuulka ilaahi waa ka ugu sarreeyaan garanayno sagaal inay u dhexeeyaan ee ma badnaanayso kuwa kalea ka badan ee laakiin taasna kitaabkii waa laga helayaa tusaaciya baa laga helayaa sagaal iyadoo rasuulka ilaahi waa sanad aadam naasila iyo muslim ay u dhexeeyaan iyaday taasi jirto oo muslim bukhaari ka sanad caalisan yahay haddana waxaa jirta axaadiidta waxoogaaya oo muslim iyo bukhaari markaan isbaaldhigno muslim kaga caalisan yahay kaga sanad yaryahay bukhaari xaafid ibnu xajar baa wuxuu leeyahay kitaab madbuuca waa madbucaysan yahay waa juz adugu ama mujalad aan saa u buurnayn cawaali muslimin cala albukhaariyi kitaabu ku magacaabay kitaabkaa wuxuu ku soo xushay afartan xadiid afartankaa xadiid marka muslimna waa wariyey bukhaarina waa wariyey muslim baa ka caalisanoo ninbuu mid kasta ka yaryay muslim tiradii markaasaa muxuu noqonayaa si wix bukhaari muslimba kaba maqlay oo uu bukhaari muslim ugu sheekhiyey bukhaari buu noqonayaa oo ama waxa weeyaan muslim baaba nin xadiid kaba warinaya ninkaa naftiisii sanadka bukhaari waa ku jiraaye laakiin cid baa u dhaxaysa afar aan sheegi doonaa noocaa kuba yimaada ama sheekha labada marka saddexaad bay ku kulmayaan iyadoo kolleyba bukhaari muslim uu ka sanad yar yahay sanadka bukhaari bal afartan xadiid buu soo saaray haddaba inta raqamyadiina aan idin siinaya waa tane afartankaa waxaa ka mida afar xadiid oo muslim uu wariyey sheekh ka wariyey bukhaarina axaadiidta waa wariyey sheekha naftiisuu ka wariyey laakiin waa siduu ku warinaya isagu eeg muslim isaguu ka maqlay sheekhan bukhaarina maxaa jirta sheekhan xadiidku waa sheekha sheekhiisii oo waa markaa muslim buu deeto wuxuu noqonayaa si wuxuu xadiidka muslim kaba maqlay ayuu noqonayaa arqaamteedii waa tan waan idiin sheegayaa way xadiidka koobaad muslim raqamkiisi waxa weeye kun shan boqol iyo sagaal waa marka tirada dheer ee tartiibka maxamed faad cabdilbaaqi wuxuu ka wariyey nin daawuud ibnu rushayd la yidhaaho bukhaarina xadiidkaa wuxuu ku wariyey lix kun toddoba boqol iyo shan iyo toban raqamka ayuu ya waa kitaabka qeybihiisa dambe wuxuu ka wariyey can moxamed ibni cabdiraxiim can daa-uud ibni rushayd kii hore muxaa muslim daa-uud ka buutoos uga wariyey halkana bukhaari ninkii waa jiraaye waa moxamed ibni cabdiraxiim saaciqa u dhexeeya can daa-uud waa ka koobaad xadiidka labaad waa xadiid kun iyo sideed boqol iyo afar iyo toban raqamkiisu yahay saxiixa muslim wuxuu ka warinayaa imaamkii weynaa axmed ibnu xambal oo sanadkiisu wuxuu ka bilaabmayaa axmed ibnu xambal bukhaarina xadiidkaa waa wariyey waxaan markaa raqamkan idhi cidda qoransa kun sideed waxaan uga jeedaa ina u laabataan u muraajacaysaan une kun sideed boqol iyo afar iyo toban baani muslim bukhaarina xadiidkaa waa wariyo raqamkiisu waa afar kun afar boqol iyo saddex iyo toddobaatan eeg siduu ku warinayana waa can axmed ibn alxasan can axmed ibni xambal waa can axmed ibn اlxasan can axmed ibni xambal muslim maxaa yahayd can axmed ibni xambal iminkana bukhaari muxuu noqday can axmed ibn اlxasan can axmed ibni xambal marka waa kaanahu samicahu min muslim buu noqday waa afar xadiiun wax kale ma jiraan laakiin lix iyo soddonka kale intaa in ka dambaysay ku kulmayaan nina way isdheer yihiina laakiin kuwani waa kuwa dee kasii khaasanoo waa sheekha naftiisay ku kulmayaan xadiidka saddexaad muslim waa wariyaaye oo raqamkiisu waxa weeye laba kun toddoba boqol iyo lix iyo sagaashan laba kun toddoba boqol iyo lix iyo sagaashan waxaa sheekhiisu yahay cubaydullaahi bnu mucaadin alcambariyu bukhaarina xadiidka naftiisuu wariyey raqamku ku wariyeyna waa afar kun lix boqol sideed iyo afartan raqamkan weyn ee xadiidka kitaabka yuu ka warinaya can axmed ibni nadr can cubaydillaahi bni mucaad sheekhii muslim waa ninka labaad sheekha bukhaarina axmed ibnu nadri baa la yidhaahaa markaa waa kaanahu samicahu min muslim xadiidka afartaa ugu dambeeya ama afartaa xadiidka ugu dambeeya bal haddaan ugu yar celiyo kii hore raqamka saddexaad laba kun toddoba boqol iyo lix iyo sagaashan baa idhi sheekha muslimna waa cubaydullaahi bnu mucaadin alcambariyu bukhaarina waa afar kun lix boqol sideed iyo afartan sheekhiisna waa axmed ibnu nadr can cubaydillahi bni mucaadin alcambari xadiidka ugu dambeeya afraad muslim waa wariyey oo wuxuu ka wariyey cubaydullaahi bni mucaad kaasun raqamkiisuna laba kun sagaal boqol sagaal iyo labaatan weeye laba kun sagaal boqol sagaal iyo labaatan bukhaarina xadiidka naftiisuu wariyey aakhirka kitaabka toddoba kun saddex boqol iyo shan iyo konton raqamka ah waa kitaabka qaybihiisa ugu dambeeya dee kitaabu tawxiid toddoba kun saddex boqol shan iyo konton wuxuu ka warinayaana can xamaad ibni xumayd can cubaydillaahi bni mucaadin alcambariyi markaa cubaydullaahi waa ninkii labaad bal waxaan leenahay iyadoo bukhaari marka sanad ahaan la eega ka sanad caalisan yahay muslim muslimna axaadiidta caaligu gees ay kuba yartoo kolkol abu daauud uu ka sanad caalisan yahay oo rubaaciyaadka abu daauud baa ka badan rubaaciyaadka muslim kuba sugan sulaahiyaadna maba laha iyadoo tirmidi mid leeyahay kown in haddana in debel axaadiidaasi waa axaadiidta sanadka muslim uu sarreeyo uu bukhaari ka sanad sarreeyo uu bukhaari noqonayo sida wuxuu muslim isagu xadiidkan ka maqlay ama muslim ugu sheekh yahay uu noqonayo taasna bal waa xagga nuqdadaasna taasaan ku dhaafaya nuqdada labiyo tobnaad ee aan bal soo aan doonayno inaan weliba aada u muhima waa alxaadiisu almuntaqadatu fi lmusnadi saxiix kitaabkii saxiixa muslim waan ognahay oo waa kitaabka labaad ee kutubta dada ay alifeen waa kitaabka bukhaari soo raaca saxiixna waxaa loo yihi axaadiidiisaasi waa taa wada saxiixa ah waxaa jirtana axaadiis aan badnayn oo hadal laga keenay kitaabka dhexdiisa a'immadii xufaadda ahayd ee iyaguna idqaanka iyo idqiraaca badan lahaa cilashana aada u taqaanay ayaa axaadiidda qaarkood hadal ka keenay bukhaarina axaadiis hadal laga keenay waa jiraa tiradaan wada sheegi doonaa labadoodaba waayo kolkol baa kutubidaa ay wada isu geysaan kolley inta badan waxyaalahaas waa waxyaalo fanniya ama xaggan farsamadun xadiidka iyo asaaniidda un ku tacalluqsan kalaamkaasi waxyaalana naqdigu xoog buu leeyahay ee laakiin haddana markay dee midhadh yariyo in yaroo kooban ay noqoto kumayaalkii xadiidka kalena ay dee heerkii sare wada gaadheen maaha waxa weeye dee basharna kolleyna camalkii nuqsaane way ku timaadaaye wax kutubtii guud ahaan qadxi ku keenaysa ma aha waa wax yaroo kooban oo in badanna qowlkoodu uu raajax iyuu ka raajaxsan yahay cidda ku bushinaysa ee laakiin waxaabay yidhaahaanuun axaadiidan saxiixayn oo dee ummaddu ay qabuul kula kulantay kolley inahaas waa in laga saarayo inaha waa laga soo reebaya kalaam kuba yimi xafid muxajar baa wuxuu sheegaa kitaabkiisan aada u qayimkee dee fatxulbaari muqadimadiisa iyadna aada u qayimkaa ehadyu saari laydhaa daaraaqudni iyo qolooyin kale oo xufaadii ka midi inay bukhaari iyo muslimba ku buushiyeen ama laba boqol iyo toban xadiid waa marka xasrinta xaafid aan eegno saxiixaynna aan isu wada geyno axaadiidta hadal laga keenay ilale iyo axaadiisoodii kale lama sidna heerkoodii ma gaadhsiisna xaafid ibnu xajar xasrintiisa markan eegno waayo dee waxa weeyaan waa laba boqol dee waxyaala isdhimi kara meelo qaarkood laba boqol iyo toban xadiis buu yidhi waa xaafid ibnu xajar marka wuxuu yidhaahaa labiyo soddon xadiis way wadaagsadeen marka taa macnaheedu waxa weeye labiyo soddon xadiis oo muttafaqun calayhi ah ayaa kalaam ku jira hadal laga keenay oo dee daraqun iyo amhaashi ay hadal ka keeneen waa labiyo soddon sideed iyo toddobaatanna bukhaari baa gaar u leh markaa waxaa inoo soo hadhaya boqol boqol xadiis baa intii muslim la gooni noqday ee kalaam iyo hadal ku yimi boqol baa jira hadalku maaha inuu wada maqbuul iyo intiisa badan maqbuul maaha intiisa badan sanadkuu taabanayaae laakiin matigu waafayow yahay oo xadiidkii waxsaasa uma keenayo ee laakiin bal waxa weeye intaasay laba boqol iyo tobankaas hortaba waxaana jirtay xaafid daraqudni oo dee kii isagu hadalkan qeybta badan u lahaa intiqaadka intiisa badan lahaa wuxuu leeyahay kitaab lagu magacaabo iminka wey laba kitaab bay ahaayeen oo way isla madbacaysayin alilzaamaatu waatatabbuc nuwaankaasay ku madbacaysan yihiin bal dee taxqiiqiisa iyo waxaa la haddaanay dabacaad kala jirin dabcadan hayo weeye amaan arkay dee kole waxyaalamaan ka soo noqonayo sheekh muqbil ilwaadici ayaa taxqiiqiisa lahaa inuu risaaladiisii maajisterka in waa suurtagal tahay makama aadumaan hubsan ee laakiin kitaabka waan hayaaye labada kitaab way wada madbacaysan yihiin alizaamaat watatabuc baa laydha markaa waxay ka dhigan yihiin alizaamaatna waa axaadiisuu leeyahay axaadiida bukhaari iyo muslim bay la darajo ahayd iyaguu laaziminaya uu leeyahy maxaa usoo saari weydeen oo waa iyagu ilsaaminayaa inay soo saaraan oo taasi mahaata naqdiga ina atatabuc waa qeybta labaad ee kitaabka waana iminka la wada madbaceeyo dee laba kitaab bay ficlan kala yihiin atatabuco waa dabagal kutubtii uu dabagalay haddaba haddaan bal tatabuc eegno imanka dabacadan aanay laba boqol iyo siddeed iyo toban xadiis ayay noqonaysaa laakiin muqbil baa wuxuu sheegaa laba boqol iyo tobankaas laba boqol iyo siddeed iyo tobankaa raqamka marka la eego dee kitaabka inoogu qoran inay toban takraar uu ku sugan yahay oo toban ay mukarar yihiinna toddoba kuwaa kaba midana inuu u sheegay uun wuxuu u soo dareehayd ilzaame may ahayn inuu cilaynayo bal markaa haddii dee taa la yidhaaho laba boqol baaba soo baxaysa laba boqol baa soo baxaysa waxaana jirta sheekh kaleo isaguna waa nool yahay baan filaya dee saan ku ogaa horabiic almadkhali la yidhaaho ayaa risaal u leeyahay bayna aliimaameyn muslimin wadaaraqudni labada imaam waa intiqaadkii daaraaqudni iyo muslim axaadiidkii gaar ahaan waanatayna si khusaynayse labadooduu yar eegayo oo kale isagu markaa wuxuu sheegaa axaadiida muslim ee kalaam ku jiro macade waa taa uu la wadaagsanaya bukhaari baa isagu suu dee marka la eega risaaladiisa kusoo dabdiyo shan iyo sagaashan xadiid inay noqonaysee inta kale ama muslim qalad ahaan baa loogu nisbeeyey waa laba xadiid buu ka dhigayaa ama dee waa mukarar oo shan xadiis iyo waxyaalahaasoo boqolkan halkuu ka soo saarayo laakiin waa shan iyo sagaashan xadiis buu idhaa bal kolleyna waan si yar kala wadi aan wadi doonaa bal marka haddaba bal kalaamkaasaa jira horta haddaba xaafid ibnu xajar raximah llahu tacaala kitaabkiisan aan sheegay hadiyusaari ama muqadimada fatxi sideed iyo toddobaatankii bukhaari lahaa iyo labiyo soddonkaa muslim dee ay wadaagsanayeen waa boqol iyo tobankaa xadiid mid mid buu usoo dhigtaa kalaamkii la yidhi iyo wixii lagu cileeyey wixii dee jawaabteeda ahaydna isaga halkaa iyo intiqaadkii loo soo jeediyey oo dhanba uu ka jawaabaa marka qaybo qaarkood dee intiqaadku xoog buu leeyahay intiqaadku xoog buu leeyahay laakiin inta badan dee waa intiqaad xagga asaaniidun kuma tacalluqsanaan haddaba bal markaa maxay noqonaysaa axaadiidta iyada gaar ahaan muslim uu la gooni noqdayna imaam nawowi ma ururiyo isagoo dee muqadimaadkiisan kuma soo ururiyee laakiin kitaabka meelaha ay kaga sugan tahay ayuu isagu kaga jawaabaa isagoo dee isaguna waa meelaha waa dhowr iyo sagaashanka xadiid taasoo kale haddaan eego risaalada aan sheegaye uu lahaa rabiic almadkhali wuxuu u qeybiya axaadiida dhowr iyo sagaashanka intiqaadaadkeeda nooc ama qeyb intiqaadkani uu ku jahaysan yahay asaaniidda uun macnaa waxa weeye in waa intiqaad sanadkan la naqdinayo daraqnimo musiib buu taa kuba yahay laakiin tahiirka waxaan uu keenayo xadiidkii ku keenayaa sanadkuu ku kooban yahaye matiga ma taabanayo dee matiga duruqdiisii kalea loo hayaa marka taasoo kale shan iyo afartan xadiid buu kaba dhigaa iyo intiqaad xagga marka la eega asaaniid gaar ah uu u jeedinayo celal gaarana uu muujinayo laakiin marka la eego ee la diraaseeyo ee la eego qowlkiisu waa qowl laga raajaxsany oo marjuux noqonayo taasna afartameeyuu kaba dhigaa ama afartan buu kaba dhigaa marka maxay noqon shan iyo siddeetan xadiid meeshaba way kaba baxayaan dee waxa soo hadhayo waa toobaneeyo intiqaad kuwani matiga naftiisa matiga xadiidka ayuu dee uu ku jeedanyahay saidaa qaraa fansuto iyo xadiidkii ahaa waxa weeyaan salaadan saacatulmujaabuud maalinta jumcada imaamku markaa uu mimbarka fuulay ilaa salaada laga baxaya intaasay ku jida ayay ku sugantao abi muusa alashcari warinayo saxiixa muslim iyo waayo naqdigiisu waa adag yahay in naqdigiisa loo jeediye waana matniga bal dee waa axaadiida aan la riixi karayn ama aan mee jawaab loo sii heli karahayn ee ay tahayba ama mowquuf in lagaba dhigayo waxyaalahaas haddaba markaa waxa weye tobaneeyahaas xadiid marka la eego sideed kaama mida wuxuu dhahaa daaraqudi baa sawaabaa qowlkiisu xoog leeyo naqdiga adag labana wuxuu leeyay intiqaadkiisu dee waaba muslim isagu u arkay baa xoog laho markaa maxaa hadalkaa inooga soo baxaya guud ahaan waxay sanadkani kol haddii uu sanadku yoomatigii aanu waxyeelahayn ee intaasi markaan ka saarno waa axaadiis koobanuun aada u yarun waxa meesha in la odhan karo matigani maaha matnigii kitaabka ee axaadiidiisii oo kale ahaa ama naqdigiisa adag ama la odhan karo lasoo reebi karo waaba in yaroo kooban bal markaa taasi waxa weeye ee waanantaa aan leeyahay dee kutubta qaarkoodna idiin tiltilmaamay kitaabka daaraaquni waa madbacaysanyih waxaa kaloo jira nin kaleo isaguna cilalulxadiidi fii saxiixi muslim kitaab sidaasa ama cunwaankiisu yahay buu leeyahay waa madbacaysan ilaa shan iyo soddon xadiid ayuu isagu kuba sheegaa axaadiidaas ay tahay waana nin inta badan ibnu camaari shahiid u yimaadaan dikrigiisa u yimaado kolley shahiidnimadaasna waa saddex boqol iyo toddobiyo tobankii hijirada iyadoo maalin tarwiye ay tahay oo xujaajtina ay u diyaargaroobaysa inay baxaan oo mido loo baxo ayay nimankii qaraamido la odhanaya waqtigaa hajariyo deganaa mandiqada axsaa ayay soo galeen oo deetay dadkii xujaajta ahaa halkaas ay si xun ugu laayeen oo isagii oo ka mid ah isagoo albaabka kacbada haysta ayaa la dilay isagii nin kaleo isna sheekhaayoo walaala ahaayeen iyo waana maalintii ay qaateen xajarulasadkii koob iyo labaatanka sanadood la maqnaayeen muddada gaadhaysa taasoo kale dadkii dhulkaa lagu wada laayay cidibo markaas waxa weeyaan maalinta dadkiiba mayda bixinba markaas halkaasay kumayaal ku dilan haddaba markaasuu dhintayoo wuxuu leeyahay shan iyo soddon adigu weyn maxamed ibn abilxusein baa la yidhaahayoo shan iyo soddon xadiid lix iyo soddon weeye laakiin mid kolley mala muslim kumuu jirin oo isaguna cilashiisa uu sheega jiro calaa kulli xaalin bal kutub waxoogaa ama kutub noocaasaa jirta oo madbucaysanoo kuwa aan idiin sheegayo hadalkoodaas ama axaadiida qaar naqdiya ee jawaabteedii iyo waxyaalahaasna waa taan idhiyo bal si guud tan ogaanayna axaadiid baa jira un bacd almuxadisiin bacd alxufaad ay kalaam kaba keeneen barhkood kalaamkoodu uu xoog leeyay intooda badanna waxyaale xaggan sinaacada isnaadka un u laamaysay mutuunta aan waxyeelahayna taasi waa xagga axaadiida ruwaadii baa timi muslim oo kale bukhaarina waa la wadaagsadaa nooc saasadee ha kala badnaadeene bal waxaa jirta iyaduna se axaadiidta qaarkood muslim loogu bushiyey ee ictiraad ugu yimi ayaa raggan uu wax ka warinayo rag kaba midana culimmada qaar iyo ragga xufaadda ahayd ay kalaam uga keeneen oy leeyihiin martabadii idqaanka iyo xifdiga iyo dabdiga ee saxiix xadiidkii laga warinayay heerkaa ma gaadhsiisna waa lagaba hadla xafid xajar baana wuxuu sheegaa waa nukadkiisu ku sheega dadka kalaam ku yimi ee waxa weeyaan muslim uu isagu xadiidkooda uu la gooni noqda inuu bukhaaril warin ee laakiin hadal laga keenay ama xifdigooda ha noqoto ama waxyaalo kale boqol iyo lixdan bay dhanyihin boqol iyo lixdan bay dhanyihin oo macnaa waxa weeyaan dadka iyagu muslim intuu xadiidkooda wariyey bukhaari aanu warin ruwaad aada u badan way wadaagsan lix boqol iyo labaatan bay gaadhayaan lix boqol iyo labaatanka boqol iyo lixdankaba mida hadal baa jira kalaam baa jira ama naqdi baa jira bukhaari marka la eegana dadku isagu gaar ahaan kitaabkiisa ku sugan in kitaabka muslim ku sugnayn afar boqol iyo shan iyo soddon nin bay noqonayaanoo waa dadka isagu muslim bukhaarigu kitaabkiisa ku sugan in kitaabka muslim aan kuma sugnayn ama rijaasha bukhaari la odhanayo iyaga wixii kalaam ku yimi ama barhkood ay dee dacfiyo waxyaala kuma keeneen waa siddeetan nin bay noqdaan oo markaa way aag islabanlaab bay kala badan yihiin kitaabka muslim baa kaba badan weeye tukullima fii ra'yihim bidacfin limaa rawaa imaam alxadiidi alxaa'iza qasaba alhudaa fadacdu lijucfiyin waqaafun limuslimin waban lahumaa faxfad uqita min aradaa waa qeybta hore oo mulkooda iyo de waa xuruufteeda hijaayiga ahayd xuruubtooda abjadiga iyadoo hadalkii hore taqsiimkii hore xagga axaadiida la naqliyey ay kuma nodmeen badan bal hadda waxaan leenahay in rag saasaa jira haddaba markaa waxaan leeyahay raggan uu wax kaba wariyey oo dee aada u badan oo intuu bukhaari kala gooni noqdaa waan yidhi waa lix boqol iyo labaatan intay wadaagsadeenna waa dad aada u badan ee waa rijaashii saxiixa waa kuwa xufaadda qaarkood ay kaba cabireen kol hadduu kitaabka ku sugan yahay qad jaaza alqadara waa nin kaabadii ka tallaabay oo kol hadduu kaabaddaa ka tallaabay ujeedadu hadal ma taabanayo hadal ma qabanayo laakiin in waxyaalo barhkood la dacniyaa jira weliba ragga qaarkood dacnigoodu u yar mashhuuroobay baa jira culimmadu markaa allah ka raadhi ahaanee wujuuh bay sheegaan ama asbaabo keentay ragga caynkaasa muslim inuu wax ka wariyo ragga taas keenay ama ugu sii hadal badnaa waxaa kaa mida dee kuwa ka dambeeya ama dadkan ka dambeeya inay ka soo naqliyaan ibnu salaax kitaabkiisa siyaanatu saxiixi muslim waxaanay caddeeyaan wax ceeba oo kitaabka muslimtaa ugaba imanaya iyo ictiraadi inaanu jirin awjuudaa waxaa kaba mid ah an yakuuna daalika fii man huwa daciifun cinda gayri hiqatin cindah kolkol waxaa dhacda oo asbaabii kaba mida ninkan uu isagu kaba warinayo muslim agtiisa hiqu ku yihi waa ijtihaadkii waayo hadiyo goorna raggan marka la leeyahay fulaan waa daciif iyo fulaan waa matalan hiqo ama la leeyahay xadiidkani waa saxiix iyo xadiidkani waa daciif waa masaa'il ijtihaadi maaha wax dee qadciya oo taasoo kale waa se masaa-isha fiqigaba fuqahada ay suu khilaafaan ayaa ayimadana aragtidoodu xaggaas shuruuddii ma buuxdaa iyo mise ma buuxdaa ay suu khilaafayaan waa masaa'il iyaguba ijtihaadiya haddaba isaga agtiisuu hiqo ku yahay ninka kale kalaamka agtiisa ka keenayna agtiisa daciif uu ku yahay dee markaa taasi waxay noqonaysaa uun dacfiguna in dee markaa isagiina waa kolle waa ninkaa uu gaba khibro badnaa ninkanoo taasiyad waa mid hadduu ninka caynkaasi agtiisa hiqaa wax ku wariyo dee hadal nin kale uu kaba hadlay allahuma dee suurooyinku kol hadalkaasi xoog laiyo mooye xadiidkii waxba uma keenayaan warinahay aan lahayn laakiin maxaa jira axaadiidan uu ka warinayaa ma axaadiidii usuusha ahayd axaadiidii uu daliil iyo xujo u soo qaadanaya maaha waa xadiid kaloo mutaabaco uula yimi ama shaahid xadiid kale inuu ku kabo ama ku xoogeeyo ama uu duruqdiisa uu kuma badiyo arrin uu laba yimi weeye oo bal maalan maxaa dhacaysa xadiidkii buu sheegayaa oo sanad saxiixuu ku sheegayaa rijaashiisu ay hiqaad yihiinba kaasaa asalkii ah kaas baa kii la xujaysanaya kaas baa de ah kii isaga usuusha ahaa markaasaa muxuu ka daba keenayaa isnaad labaad ama asaaniid ay ku jiraan dee bacda ducafaa nin daciifiba sanad uu ku jiro ayuu ka daba keenaya marka maxay tihi waa calaa wajhi taakiidun xadiidkiiba markaa uu inoo sugnaaday ee waa mutaabaco daraaddeed iyo duruqdiisa in la badiyo ama kolkolbay kan daciifka ah ama kalaamkuu kuba yimi isaga riwaayadiisa ziyaada ay ku yar sugan tahay faa'iido keenaysa ama waxyaalo fasiraysa oo kale umuurahaasna way dhacdaa marka taas baanay dee xaakimii ay ugaba cudurdaarteen ay ugu cudurdaareen iyaga inay ragga caynkaasa mutaabacayo istishaad ugaba soo saareen waxaa kaba mid ah madar ulwaraaq iyo baqiyat bnulwaliid iyo maxamed ibnu isxaaq saaxiba siir oo kale iyo cabdullaahi bni cumar alcumari iyo ragle oo inta badan waa axaadiidii usuushahayd kama warinayaane axaadiid shaahida xadiid mutaabaca xadiid kaa hore uun taakiid ahaan ula yimi ama duruqdiisa inuu kuma badiyo ayay ku sugayiin cumdadma waa ragga kale bal taasna iyadna mid bay noqotaa waa sabab kale markaa taasna dee waa sabab aan kitaabkii naqdi ugu imanayn arrin saddexaad oo ay culimmadu sheegaan saa ibnu salaax iyo iyo ciddii ka soo naqli soo dhammi an yakuuna dacfu dara'a bacda akhdihi canhu bikhtilaafi biikhtilaadi xadatha caleyhi gayra qaadixin fima rawaa min qabl kolkal waxaa dhacda ruuxu marka horuu iska daciifiyo weligiiba waa daciif xifdi xumo iyo waxaasaa lagu yaqaan dadka qaarna marka hore rag dee dabdilay haayeen itqaan badan baa lagu kalsoon yahay laakiin mar dambay wax ku imanayaan sida ragga mukhtalidiinta la yidhaahoo kale ninkuu fiicnaa mar dambuu weynaaday ama aafa iyo cillo iyo waxyaale kuma yimaadeen ama musiiba ay heshay ayuunbaa wix allo wixii uu hayo o dhan ayaa ilow ku imanaya iska ay iska dhex yaacayaan marka kaa mukhtalidiin baa la ydhaayo waxay noqotaa xadiidkiisii horena ee beryi hore laga wariyeyna waa la qaataa markan dambe xifdigiisuu qasmayna waa laga tagaa xadiidkiisa haddaba kolkol waxaa dhacda raggan lagu dacniyey muslim oo kale ama kalaamkuu kuma yimi intii muslim ninkan wax ka wariyey dabadeed ayaa intii uu hagaagsanaa buu ka wariyey marka waxaan lagu sheegayaa wuxuu ku yimi mar dambuu ku yimi oo intii dee muslimba uu aanay markaa muslimna uu hore ugaba wariyey bal matalan waxaa jira axmed ibnu cabdiraxmaan ibnu wahibid nin la ydhaaho oo kitaabka ilaa dhowr iyo soddon xadiid buu ku leeyahy inta badanna nin kalunbuu la socdaa malaa mar keliyaa dhici karta inuu xadiid keliya oo toos toosa uu warinaye keligii uu yahay muslim waa la kulmay oo intii imaamka weyne cabdillahi ibnu wahib baa u adeera muslim wuu la kulmay waxbuu kaba wariyey waa taa leeya dhowr iyo soddon xadiid weeye laakiin laba boqol iyo kontonkii hijrada ay culimmadu dabdiyaan in ama dabadiye wakhtigaas ayaa xifdigiisiba xumaaday oo wixii uu hayay oo dham iskagaba qasmeenba muslimna markaa masarba ma joogin waa nin reer masara markaa nin xaafid ahaa ibraahim bin abi daalib ahaa ayaa ku yidhi maxaad ninka caynkana kitaabkaaga ugu sheegtay eed ugaba warisayoo wuxuu ku yidhi oo muslim ugu jawaabay oo ugu jawaabay ninkan waa digaa og xaalkiisa maxaad uga warisay buu yidhi oo inamaa naqamuu calayhi bacda khuruuji min masr waxaa arrintani ku timi intan masar ka baxay dabadeed ujeedadu markii hore waa xadiidkiisii fiicnaa markaa taasna bal sabab keenta nin la dacniyey ama wax laga sheegay in kitaabka muslim aan kaba helno ayay kaba mid tahay arrinka afraad oo isaguna muhim ah weeye bal arrintana kollay dadkan dee yar xadiidka isku yar howle waqtigeedna dee nin kastaaba ama dad badan oo waa iskaba badan tahay dadkan ama wax taxqiijinaya rasaayil alifaya ayaaba dee ay noqdeen kan kay doonaanna saxiix adigu inay axaadiidka saxiix yeelaan daciif yeelaan oonaysa dee waxa fududayn ama dad dalabo oo naashiin oo waxoogaa yaroo qawaacidda bartay ayaa dhici karta inay iyadna dee isidhahaan malaa heerkaa waad karaysaa arrintuna kollay taa way ka duwan tahay arrinka afraad waxa weeye muslim mihaal ahaan markuu ninkan daciifkaa wax ka warinayo sanadkiisiiba caali noqonaya xadiidkan uu warinaya naftiisuna waa xadiid la garanayo dadkii iqaadaaye kaleba ay wariyeen laakiin dadka kale ee iqaadka sanadkoodaa dheer oo kan kaba dheer markaasaa muxuu samaynayaa xadiidkii sanadkiisu caaliga ninkan sanadkiisu caaliyu kitaabkii kaba warinayaa xadiidkan waa xadiid la yaqaan dadkii iqaadaabaa warinaysa laakiin sanadkaa dheer waa data aan sheegayay inay u ihtimaamaan had iyo goor oo ay aada ugu dadaalaan bal sanadka caaligaa dee fawaa-idda uu leeyahy daraaddeed markaa kol haddii dee uu wuxuu ku kaaftoomayaa xadiidkani xadiid macruufa inuu yahay ninkana aan lagu daciifin karin data halkii uu dee sanadkii naasirkaa qaadan lahaa ayuu sanadkan caaliga ayuu iskaba qaadanaya kuwa warinaya xadiidkan waa xadiid macruufa arrinkaasoo kale muslim baa isaga naftiisa caddeeyo wuxuu yidhi oo hadal laga soo naqliyay inamaa adkhaltu min xadiidi asbaadin waqadani wa axmada asbaad nin la yidhaaho xadiid keliyaba weeye wuxuu kaba wariyey qadan iyo waa xadiid xadiide iyo qadan iyo waxaan axaadiistoodaas aan iyaga kitaabkayga ugu soo daray aadna waa u naadiro waaba xadiid xadiide dadkii siqaada ahaa ee kale lagu kalsoonaa sheekhyadooda wixii ay kaba wariyeen oo ninkan dee asbaad ninku ka warinaya talaamiidii kale ee iyaguna sheekha la kulantee hiqaada xadiidkii way warinayaan waana macruuf laakiin maxaa jira ilaa annahu rubamaa waqaca ilaya canhum biirtifaac ninkan uu la kulmay sanadkiisuna waa caali hadduu islaahaada ruqyadii kale in markaas ku warina riwaayadii kale waxay noqonaysaa naasil tiradiibaa intii ka badnaanaysa markaasaa muxuu yihi faaktasiru calaa ulaa'ika wa aslu xadiidin macruufin min riwaayati hiqaat sidaa daraaddeed si aan sanadkan caaligaan oo ilaalinayo uun ayaan u kaaftoomayaa taas iyadoo dee xadiidkuna asalkiisu macruuf yahay bal marka waa arrintan leeya waa kolkol dadkan dee xadiidkii markay arkaan uu rijaashan muslimiinu kaba wariyey wixii kitaabkiisa ku sugnaa ay ka wada dhigaan inuu rijaashiisii ay wadatay raggu maaha waa in la hubsado muslimiinkan sideebuu ugaba wariyey markaasaa la odhan karaa kanaa rijaashiisii ah hadhowna la odhan karaa kanaa shardigiisii ah iyo dee kanbaan rijaash shardigiisii aan ahayn oon gaadhsiisayn ibnu rajab baa kitaabkiisan uu ku sharxay cilashan yar ee tirmidi waana kitaab aada iyo aada u qayima haddii kitaab dee dee bimacna alkelima heer sare ah ayaa wuxuu ku yidhaah iclam annahu qad yukhraju fi saxiixi libacdi man takalima fiihi waxaa dhacda in kolkola kitaabkii saxiixa lagaga wariyo dadkii kalaamku ku yimi barhkood maxaa looga warinayaa ima mutaabacatan wasirshaadan mutaabaca daraaddeed oo xadiid kaloo sanadkiisu nadiifa ubay san markii hore soo sheegnay kuwana ay tabac u yihiin ama shaahid bay u yihiin iyagii maaha waxa la xujaysanayo taas iyadu waa midoo kaasi wax la garanayo arrintan uu ku horreeyo waa tan aan uga jeedo imika meeshe waqad yukhraju min xadiidi bacdihim maa huwa macruufun can shuyuuqin waxaa dhacda kolkol dadkaa kalaamkuu kuba yimi axaadiistoodii in kitaabkii saxiixa lagu wariyo maxaa laga warinayaa laakiin axaadiis la yaqaano oo la ogyahay sheekhadoodii in laga warinayo laakiin maxaa dhacaysa dee laakiin lam yakun waqaca lisaaxibi dalika alxadiidi ilaa min dariiqi ninkii saxiixa ahaa saxiixa mae kitaabkiisa ku warinaya saaxiba saxiixii xadiidkii dariiqa ninkan mooyaane dariiq kale ayaanu riwaayo u lahayn waana la ogyahay xadiidku inuu macruuf iyo dad kaleba ay riwaayo u leeyihin amase dariiqiisa ayaa caaliya kii kalena ka sarreeya saa daraaddeed buu ugaba wariyey kol haddii uu dee macruuf marka mihaal ahaan wuxuu sheegay bal haddii xadiidba uu acmash la ogyahay inuu wariyo acmashna waa nin xaafid ahaa xadiidkani axaadiistiisii inuu yahay baa la yaqaanaa waanu ka sugan yahay laakiin ninkii saxiixa lahaase bukhaari oo kale ama muslim oo kale bal muslim oo kale muslim baan haynaaye dariiq nin dee kalaam ku yimi uun mooyo asxaabtii acmasha mooyaane dariiq kaloo sinad caaliya uu leeyahay ama uu ku helayo ayaan jirin laakiin xadiidkii duruqdii kale lagu ogiyey naasilkayd inuu acmash xadiidkiisii yahay uu soo saaraya cumdadna maaha xadiidkan ama riwaayadan ee waa dee in la yaqaano dadkii hiqaadka in xaggiisa lagaba wariyo markaa deeta wuxuu leeyahay oo dee ibnu salax hadalka raaciya arrinkaasi waxayna tusaysaa ciddan ama dee dadka qaarkood ay ka dhacayso shaksi ama raawi ay ku arkeenuun inuu muslim kitaabkiisa kaga wariyey inuu odhanayo waa shardigii saxiixa ama waa rijaashii muslim la odhanayo inay taasi khada iyo qalad tahay ee ay tahay bal arrinku waxay tahay in layska hubsado muslim seebuu uga wariye xadiidkan ma xadiid usuuluu kaba wariyey mise mutaabaca iyo istishaad buu kaga wariyey ma isagoo kalaamkaasi ku suganya xadiid duruq kale laga yaqaano ayuu sanadkiisa caaligaa wariya umuuraha in la hubsado markaasaad waxaa la wada hubsado ayaa la odhan karaa waa shardigii muslim ee maaha uun raawigii lagu arkay kitaabka muslimun in waxa weeyaan u la yidhaha waa shardigii muslim bal kolley meeshu iyadoo dee ay markaas waxaana ibnu rajab baaba raaciya markaa noocaasi wuxuu noqonayaa waa qeyb labaad oo kitaabkii saxiixaana ku sugan mutaabaca iyo istishaadna aan ugu sugnayn laakiin haddana derajadiisu aanay gaadhsiisnayn derajadii rijaasha saxiixa ciladuna waa arrinka aan sheegnay ibnulqayim baa kitaabkiisa zaadulmacaad isagoo ibnulqadaan ka soo naqliyey madarulwaraq ninkaa la yidhaa ayuu yihi waciiba calaa muslimin ikhraaju xadiidihi muslim waxa lagu ceebeeyey madarulwaraq ninkaa la yidhaaho xadiidkiisa inuu soo saaray baa lagu ceebeeyey markaa zaadulmacaad baa saaxibkiisa waa ibnulqayim isagoo taa ka jawaabayu idhaa muslim taa ceeb kuma laha inuu ninkaa xadiidkiisa wariyo sababtuna waa maxay liannahu yantaqi min axaadiidi hada darbi maa yaclamu annahu xafidahu u xulanayaayo nooca caynkan ee kalaam ku yimi axaadiistooda wuxuu ogyahay inay xafideen ayuu warinayaa waa arrin kaloo iyadna saxiixa dhacda bukhaari ba iyadna taasi kaba dhacdaa kamaa yadraxu min axaadiisi hiqati maa yaclamu annahu qaladu fiih suu dadka hiqaadka ah waa dadka lagu kalsooyey maaha ninkii haddaan idhaahno waa lagu kalsooyey xadiidka suu wariyeyba inuu hagaagsan yahay ma aha isaga naftiisa khada baa ka dhacaya kan lagu kalsoon yahay ee khada unbaa yar taa nafteeda way la socdaanoo dadkaas hiqaadka waxaa la ogyahay inuu ku qaldamay iyadaba wayma warinayaan oo way kaba tegayaan markaasaa wuxuu leeyahay culimada qaarkood halkan laba qola ayaa qalad kaba dhacaa dee ilaa waqtigeednana qaladkaasi waa dhacaya midi waxa weeye waa kuwo odhanaya markay ninkii hiqada ahaa ay arkaan xadiidkiisii oon saxiixi muslimba kuma sugnayn mihaal ahaan muxuu u soo saari waaye odhanaya xadiidkan inuu soo saaru ah sida dee xaakim oo kale musadragiisa iyo qolooyin markay arkaan ninkaa hadalku kuma yimi xadiidkiisii ay muslim kuma arkaan xadiidkiisii oo dhan wada daciifinaya marka wuxuu leeyahay qoladaa horena waa xaakim iyo dadkii la midka ahaa ibnu xasmina waa qoladan dambe ee laakiin wuxuu leeyahay dariiqadan muslim raacay oo ah dadka xadiidkooda in la xusho oo la doorto oo wixii la ogyahay inay dabdiyeenna la qaato xataa kii hiqada ahaa ee aada loogu kalsoonaa xadiidka la ogyahay inuu qalad kaba dhacay ama wahkaba dhacayna lagaba tago kaasi waa dadkii ahlu xadiidka ahaa ee muslim kaba midaya admadooda dariiqood bal markaa waxaan leenahay raggan dee kolkol kitaabka dhacaya ee ninkii kutubu taraajim daalacda fulaan waa daciif la odhanayo haddama saxiixa laguma arkayo ama muslim ha noqotay ama bukhaariye dee asbaabahaasaa jiray kutubta ugu yimaadaan iyaguna ceeb iyo waxyaalataa kuma laha qadxina kuma laha ee laakiin arrinka iyadna muhimkii ninkii dee cilmigan bal isagu in yarun ilmaam u lahaa hadduu arko magacaasoo ninkani inuu kitaabkii ku sugan yuu yidhaaho kol ama waa shardigiisii khalalkan iyo wahamkan iyo qaladkan baa yimaadee bal umuurahaasi waxay u baahan yihiin umuuro in loo baraarugoo la hubsado sheekhani xadiidka markuu ninkan ka warinayo sideebuu ugaba wariyey ma usuul buu kaga wariyey mise mutaabaciyo shaahid ma kolkol dee noocaa daciifkaa ee sanadkiisan caaligaa daraaddeed uu qaataa bal kol markaas ma ninkan xadiidkiisina duruq kale lagama yaqaano bal umuraha in layskaba hubsado weeye bal kolley waa ila yar dheeraatay kolley hadal dheeroo uu lahaa ama hadal xogaayo ibnu taymiya isna majmuuca uu ku lahaana waa jirtaa muuqidaduna dahabina isna kolley rijaashan muslim qayminteeda kolley hadal isna qayim uu ku leeyahy laakiin umuraha ma soo qaadayo nuqdada afariyo tobnaad oo kolley waa nuqdadan dee aan markaa ku dhammayn doono haddii ala idhaha laakiin way dheeraanaysahay baltan aad bay muhiimtahay iyadna u baraaruga ninkii baldoon iyo sharaxyada muslim iyo keebaan dirtaa iyo keebaan helaana iminka inoo soo socotaa iyo khidmad iyo baltaasna wixii madbuucu baanana ku gaabsanayaa inta mujalladaytay waan sheegi ciddii aliftay baan sheegi walaan dee kutubta iminka qiimaynteed aan halkan u fadhiyin taas oo kale maantana dee duruq kala duwan baana kutubtii lagu helaayo sii baryo qaarkood ay ahaan jirtay ma aha ee waa bal markaa fiqradan u dambaysiinayo waayo fiqro aada u muhiima ayaa meesha jirtay oo ah manhajkan sheekhu uu kuba socday markuu axaadiida warinayo suu wuxuu cileeyo suu naasikh iyo mansuuqiyo u kala horreysiiyo suu tasxiifka u sheego waa umuuro dhan oo iyaduna aada muhim u ahayd laakiin dee afar habeen haddaan ku jirnay habeen kalena kuma darayno kitaabka dhexdiisana wixii aan ku ishaari karno baan kuma ishaarayna waxa weeye tani waa cinaayat lculamaai bisaxiixi muslim waa fiqradee jawaanib dhowraan ka eegayaa marka ugu dambayso maa sharaxdu ay noo iman doonta bal si loogu cinaayooday ee ahlu cilmigu ay ugu cinaayoodeen ay uga shaqeeyeen iyo khadamaadkii badnaa ee kala dunaa saxiixa muslim culamaa ulumma marka la eego ama culamaa ulislaam saxiixa bukhaari saa ay ugu cinaayoodeen ay aada iyo aada ugu ihtimaameen bal matala malaha qur-aanka markaan soo dhaafna waa kitaabka labaad ee dee khidmo iyo adeeg looga shaqeeyey walow aanu dee muslim isaga kuma dhoweyn dhowr boqol bay gaadhsiiyaan dee waxyaalaha bal la odhan karo waa cinaayadii iyo khadamaadkii iyo shaqadii laga qabtay kitaabka bukhaariye saa ay ugu cinaayoodeen baa kitaabkan muslimna ay aada ugu cinaayoodeen waa la sharxay waa la ikhtisaariyey ruwaadiisan iyo rijaashiisan kutub gaara ayaa waxa weeyaan lagu alifay kutub mustakhrajaad lagu magacaabay oo kitaabkan kuhoosooda casharaad ama dee aada u badan oo dhowr iyo toban gaadhay ayaa iyadana la dejiyey waxyaalo badan ama jawaani badan baa looga shaqeeyey waa la naqdiyey naqdiguna waa shaqo kitaabkii laga shaqaynayo kuwa naqdigan imankan kaba soo baxnay manhajyadiisa iyo umuurahan iyo wax ku tacalluqsan baa laga hadlay bal adigu jawaanibtu way badan tahaye mada dhowr dhinacun baan ka soo qaadaya dhowrkaa dhinac ta koobaad almustakhrajaatu calaa saxiixi muslim kutub baa jirta qaybna ay maanta madbuuc tahay oo aan laba kitaabun baan kaba sheegayaa mustakhrajaad lagu magacaabo kollay istikhraajkuna istilaaxa muxadisiinta ee musalaxana waa tii aan kuba soo aragnay waxa weeye nin xaafida ayaa wuxuu u qastayaa kitaab maalan bukhaari oo kale axaadiistii bukhaari lahayd buu mid mid usoo dhigana kitaab buu dejinayaa kale hadeeg kitaabkii bukhaari maaha kitaab baal socdo kitaabkii buu dejinaya axaadiistii laakiin kitaabku waa kitaabka musakhraj calaa saxiix bukhaari maaba la odhanoo axaadiistii buu mid mid usoo dhiganaya laakiin bukhaari dee xadiidka asaaniidiisii kuma warinayey ninkani matigii ha soo dhigtee asaaniid uu isagu leeyahay ayuu axaadiistii kuba warinaya asaaniid uu leeyahay inta badanna waa rag ka dambeeye bukhaari oo kale oo marka kitaabkan dambe bukhaari la warinaya ama muslim ba aan warinayno haddaan silaa kitaabka wari sanadka markaynu sheegno sheegno sheegno muslim baan gelaynaa iyagu milkaasaa ma samaynayo sanadkiisii sheekhadiisa uu kaba wariye ayuu marayaa bukhaari mama gelaya ama muslim dhexdu kaga soo dhacaya ama sheekha sheekhiisu kula soo kulmaya sheekha naftiisu kula soo kulmaya haddii uu waayo cid sheekha naftiisii dee ka warisayna sheekha sheekhiisa ilaa saxaabigiiha laba gaadhee nooc saasaa waxaa lagu magacaabaa mustakhrajaad isma laasimiyaan hiqat ruwaat walow dee kolkol kutubulmusalax ay kaba dhigaan si waxaan kaba qaadanayo saxiix halkaa tiradii ay noogaba soo kordhayso bal markaa taasba weeyaan oo horta laakiin inta badan waa xadiidkii sheekha waa xadiidkii alfaadaha ay kuma warinayaanna dee alfaadihii sheekhadooda ay kaba maqleen weeye kolkol bay alfaaduhu iskhilaafaaneen laakiin waa xadiidka naftiisii markaad eegna haddaba mustakhraj waa nooc adeeg iyo khidmo kitaabkii laga shaqeeyey noqonaysa haddaan eegno mustakhrajaadka saxiixa muslimna way badan yihiin oo ninkan shahiir macruufka ah ee bashuur xasan salmaan ee taasoo kale kutubta kala duwan leh wuxuu leeyahay kitaab uu kaga hadlo saxiixa muslim weli kitaabka maan helin dee waasida iyo waxyaalaha laga soo naqlinayo mooyaan maan heliyo laba mujalada uu ku madbuuceeyo waa alimaamu muslim wa manhajuhu fii saxiixi wa atharu fii cilmi xadiid oo kale bal dee adigu laakiin waasidan imanka wuxuuga soo naqlinayaaye wuxuu gaadhsiiyey ilaa sideed iyo toban kitaab oo mustakhrajaadka kaba midee laakiin haddaan laba kitaabun kaba sheego madbuuca midi waa almustakhraj liabi cawaana imaam abu cawaana la ydhaaho raggii muslim laba kulmay ahaa asxaabtiisii ah sheekhadiisa qaarna laba kulmay yacquub ibnu ibraahim ayaa leh oo abu cawaana kollayna bal imanka wax laga madbace walaad maqlayna kollay malaa rasaa'il dhowr iyo toban ahayd oo jaamacadka sacuudiga mid kaba mida dad loo qeybiyey in markaa dee lagu taxaqiijiyey laakiin taama hubo dabcadaas abu cawaanahaas waxaa kollay kitaabkaasi waa leeyahay waa kitaabkii saxiixa muslim kolkolku xoogaa yaroo axaadiisoo ziyaada oo la arko ama axmed ibnu saramato oo rafiiqii muslim ahaa oo isaguna mustakhraj le malaa riwaayaad uu leeyahay uu kuma soo daray iyo ziyaada ayaa kitaabkiisa dhacda laakiin masaayaha uu leeyahay waxaa kaba mid ah awqaada qaarkeed buu muslim sheekhada la wadaagsada oo nin muslimo la kulmay buu laba kulmaayo wuxuu noqonayaa dariiq labaad oo xadiidkii kan muslim aan ahaynoo kusoo biiraysa ayuu noqonayaa oo muslimu sheekhadiisii kolkol kulaba kulmaa isagoo dee iyagii kaba warinaya balkaasi waa mid mustakhrajka labaad oo dee qeyb laga mudbacayo dhowr mujallada ama afariyo waa imaamka shahiirka oo bukhaari iyo muslimba mustakrajmuabu nucaym laydhaa isagana mustakhrajkiisa waa mudbacaysa bal labadooda ugu ahamsan kuwaa weeye waa qeyb khidmaa waxaa jawaanibta kale ay uga cinaayoodeen ama kitaabka looga shaqeeye ka mida almukhtasaraat waan soo dhaafay diraasadii iyo aqrintii badnayd ee culimmadu aqriyeen ee barhkood majaalis kooban saxiixa muslim sida dee saaxib alqaamuus iyo markaa saddex isho uu ku dhameeyey haddaba u aqriyaya kitaabkaoo kale sheekh buu ku dul aqriyayoo kale iyo taasi waa jawaanib kaleo dee iyadna qaridaa badnayd iyo diraasada iyo naskigi waa nooc dir iyo uba khidmeen mukhtasaraad mukhtasaraad aada u badan buu leeyahay laakiin bal mukhtasaraadkiisa kuwa ugu ahamsan waxaa kaa mid ah sheekh marka dambe shuraaxda aan ku soo dari doono axmed ibnu cumar alansaari alqurdubi mukhtasar uu leeyahay ee laakiin kaas waanu sharxay markaa dambe ayaan eegi doonaa sharxiisa magaciisa waana kitaab marka la eega sharaxaan aada u qayimaha kaasi waa mid oo waa qurdubi qurdubigan mufasirka ana maaha waa isu sheekh ninkan muxadidka axmed ibnu cumar ba abu cabdilaahigan kale dee aljaamic liaxkaam ilqur'aan le uu sheekho meelo suuratunamli ka miduu taa kuba sheega wax kaga naqliyaayo waa isu sheekhu waana isku beled oo dee nisbadiina way wadaagsadeen laakiin qurdubiga mufasirka iyo tilmiidka qurdubigan muxadidkaina ee mufimlihina waa ninka sheekha ahe bal haddaba kaasi waa mid waxaa kaloo iyadna mukhtasaraadkiisa ka mida mukhtasar dee magaaladeednaba soo gaadhay oo dee maktabada qaarba ee kolley ay waqtiyahayeen aljaamicu almuclim bimaqaasidi jaamici muslim baa la yidhaha ama imaamka weynee mundiri ee atarkiib watarhiib le cabdulcadiim ibni cabdilqawi mukhtasarkiisa weeye abu daauudna waa ikhtisaariyey dee muslimna waa ikhtisaariyey mukhtasarkiisuna waa ina soo gaadhay waana madbuuc magaciisa dhabtiina waa aljaamic lmuclim bimaqaasidi jaamici muslim waana madbuuc kaasi waa mid waxaa kaloo isna jira albani isaguna mukhtasar uu leeyahy isna waa madbuuc weeye kolleyna waa ina soo gaadhay oo bal kuwaasaa mukhtasaraad ka mida laakiin majmuuco kalaa jirta ee bal inta madbuucaan ku yar dadaalaya inaan wax ka ogaano waxaa kaloo jawaanibtii kitaabka loogu khidmeeyey kaa mid ah kitaabku dee madhabaaba waa saas oo kale oo madhabta raggan asxaabta madhabta ah ee kitaabkii sharxaye xaashiyeynaya dadinaye qawaaciddiisii sheegaya umuurahaas madhabtii way ka shaqaynayaan kuwa iyaguna busheeye madhabtii wax ka sheegaya naqdeeya iyadna fiqiga ayay sii badisaa itraa ay ku samaysaa oo kuwii madhabtuna ama madhabta asxaabtiisa iyo aimadiisa aana dee umuurihii baraarujin bay u noqonaysaa way ka jawaabayaan oo way eegayaan oo kaloo cidda naqdiguna waa cid ka shaqaysee kutubtan aynu soo sheegnay markii hore barhkood ee muslim ama bukhaari iyo muslim wada naqdinaysa sida kitaabka atatabucee daaraqumi leeyahay kaa ibnu camaar ishahiid leeyahe cilalu saxiix muslim oo kale iyadna waxa weeyaan iyo adugu wixii laba midka ahaa kuwaasna waa nooc khidmo nooc adeeg oo waa cinaayo kitaabkii loo cinaayo oo kitaabkiibaa xadiid xadiid loo eegay sanad sanad baa loo baadhay waa mid mid baa loogu joogsaday iyadooba la leeyahy maiswada raacsanya mise waxbaa laga soo reebi karaa taasna waa cinaayo iyo ihtimaam markaa kuwaa hore aan soo yar sheegnay waxyaalaha kale iyo janaabta kitaabkan ay culimmadu ugu cinaayoodaan waxaa kaa mid ah ihtimaamkay u ihtimaameen rijaashiis ruwaadiisan oo waxaa jirta in kutubta inta madbuuca un haddaan eego in magaciisa la yidhaha axmed ibnu cali oo afar boqol iyo sideed iyo labaatankii dhintay oo ibnu manjaweyh ama manjaweyhna ku shuhuroobay reer asbihaan bu ama asfahaan inuu leeyahay rijaalu saxiixi muslim waa ruwaadan muslim unbuu kaga hadlaan ku tarjameeya waxaa kaloo jirta ibnu daahir ninkan macruufkaa la yidhaaho maxamed ibnu daahir aljamcu bayna rijaali saxiixayn buu leeyahay waana kitaab laba mujalad iyo lagu madbaciyay dabacaadka horta anuu arkay oo wuxuu isu geeyey kalaabadi nin la yidhaaho rijaalu saxiixi albukhaari leh iyo ninkan ibnu manjawey ee rijaalu muslim leh ayuu labadoodii isu geeyey si fiicanna u tartiibiyey balkaasna waa kitaab madbuucoo dee muslim waa ku jira waxaa kaloo kutubtii dee jaanibkaas waxaana jirta kitaabka sheekha reer etoobiya ama reer walle sheekh maxamed cali aadan la yidhaha quratulcayn kitaab la yidhaha buu leeyaho mujalad aho inta badan waa habkii jamci bayna rijaali saxiixayn iyo xaafid maxajaru dabaqaadkiiya kasoo qaatay oo aadna uu mukhtasar waa mujaladu laakiin labadooda isugeya taadiibulkamaal iyo mukhtasaraadkii oo dhan oo kitaabka weyn ee qiimaha badan ee uu leeyahay mizi shan iyo soddon mujalladuu dabacaadkiisa hore lagu madbacayay waa isku celceliyo sideedana waan arkayba bal markaa in kitaabkaas iyo wixii laga soo ikhtisaariyay sida kuwa xaafid iyo dahabi iyo muqlada iyo adugu bal qolooyinkaas kitaabka iyo mukhtasaraadkiisa oo dhammay ee waxay isu geynayaan labadan saxiix iyo afartan kale iyo mawsuudanta markaa waa qeyb bay ka yahay muslim ka yahay markaa kutubtaasna waxay ka wada shaqaysay rijaashiisa waa nooc khidmo qaybtii ugu dambeysay waa shuraaxdii saxiixa muslim bal dee iminkana kitaabka waa inoo bilaabmaya matina kolleeya bal shuraaxdiisa waxaa jira ogaanaysaan waana wax lasoo wada helayo ninkii de isagu maanta waa dad waxyaalo badan lagu soo kordheen habbaoo hab badan oo kutubta lagu heli kara ayaaba jira oo dee ninkii antareedada iyo waxaasiya waxaan khibro u leh oo kale waxaan oo dhami way ka buuxaan oo way ku wada jiraan maktabado dhan oo iska bilaashaa jirto ruuxu uu kasoo qaadan karo iyadoo weliba dabacaadka uu doordooran karo ee kuwa dabacaadka fiican oo kale ee ninkii baltaa habkaa isticmaali karo oo dee kolley maanta waqtigeennan aad iyo aad wax loogu baahan yahay ama jaanibiska daruuri ah in wixii macrifo iyo khibro loo yar yeesho warkooda yidhaahama waqtiyadeena dee beerqaarkooda umigu hadduu ahaa ninkaan wax qorin ama aan wax aqrin umigu ahaa maanta umigu waa ninkaan dee combyuter isticmaali karaynba ayaaba umigii noqonaya waqtigan waa dee fawaaida uu leeyahay bal haddaba muslim sharaxyadiisu aad bay u badan yihiin waana kala duwan yihiin barkood muqadimada uun sharxay baa jira kuwa mukhtasaraadkiisa barhkood sida mukhtasarka mundiri iyo kitaabka sadeeq xasan khan ee madbuuca iyo kaa sharxay baa jira kuwa barhkood inta uu muslim la dheeryahay bukhaari waayo axaadiidtaasan gaar bay u saareen xataa kitaab madbuuca jira oo isaguna oo axaadiidtaasuu gooni u saaray muslim la dheeriya bukhaari kuwa in gaaro intaasuu sharxaysa ibnu mulaqiniya baa jira waxaanu yidhaha cabdilmuxsin cabaan iyadoo shuraaxda muslim ay aada u badan tahay laysa fiiha maa yaqrubu min alkitaabi alcadiim aladii wafaqa allahu liwadcihi alxaafid ibnu xajar fatxulbaari buu jeeda sharaxyada muslim oo aad iyo aada u badan haddana kitaab ku dhowi ma jiro kitaabkaa weyne ilaahay waafajiye xaafid ibnu xajar inuu dejiyo oo sharaxa bukhaari fatxulbaari dee isagoo ah acdamu shuruux cala aliطlaaq kitaabkaa mid lamida ama mid ku dhowi horta dee muslim sharaxyadiisa ma jire bal waxaan idiin tirinayaa inta ugu ahamsan ee adigoo bal si u kala horeeyeen eegaya culimada waxaa kutubtaa ka mida almuclim bifawaa'idi muslim kolley kitaab weyn oo sidaasaba sii ahaa faa'iidadiisuna dee waxaan filayaa waa nin imaama meelaha uu qabto laakiin kitaabkii oo dhan ma noqonayo cashar sanoo kale loo dhigayo ayaa hadaladiisii oo la qoray unbay ahayd taas bay ahayd oo waxaa la yidhaha almuclim bifawaa'idi muslim oo dee in badan laakiin nawowi iyo waa kutubtai ictimaadaane iyo raggii ka dambeeye o dhan maxamed ibnu cali almaaziri imaam baydhaabaa leh shan boqol iyo lixi soddonkii dhinto waa culimadii maqaaribada almuclim bifaid muslim tunis baa lagu madbaceeyey dabcada arkayna saddex mujalladba weeye waayo sababtu dersi buu ahaa tacliiqaad mee lagu tacliiqinaya buu ahaa maxaa markaa isagana kan labaadu noqon ikmaalu lmuclim bifawaa'idi muslim waa kitaabkiibuu buuxinayaa eeg waa muclimkaas kii taam yeelayey waa imaamka weynaa qaadiciyadu aada u ictimaadsado kol hadduu qaala alqaadi yidhaanawow waa ciyaadun eh waa ciyaad ibnu muusa alyaxsubi kitaabkiisa sharaxiisa waa la madbaceeyey maanta isagoo la taxqiijiyey maasirina sharaxiisuu takmilo uu yahay sagaal mujalladoo roonroon oo kuwooda weyba ka buurbuuran walo dee taxqiiqan iyo waxyaalahaasi ay keeneen ayuu ku madbacaysanya waana isaguna madbuuc weeye nin doctorina waa taxqiijiye kole waan hayaa tartiibtii dhimashadaan eegaya waayo wuxuu dhintay isagu qaadiciidna shan boqol iyo afar iyo afartanka isku waqti bay ahayn sheekha fawaa'idiisii markuu arkay ubuu taab yeelay kitaabkii siyaadatu saxiixi muslim min alikhlaali walgalad wa ximaayatuhu min alisqaadi wasaqad waa magac yar dheer waa imaamkii weynaa ibnu salaax lix boqol iyo saddex iyo afartankii dhintay waa kitaab muu dhammayn fusuul fiican oo nawoimata uu ictimaadsaday muqadimada sharxu muslim oo la arko kitaabka ugu taabsan xaggaa inuu yahay xagga manhajiyadan kitaabka iyo umuurahaas waxoogaa tarjamada sheekhana waa dhigtaa ayaa xagga horaa muqadimada iyo ilaa kitaabuliimaan xadiidka shan iyo sagaashanaad xadiidkii miqdaadi ahaa duuninde intuu gacantayda gooyo uu yidhaaha laa ilaaha illahu maxaan kaba yeelaya halkaasuu ku joogaa laakiin intaasa in aada u qayimo heer sare ah anigu dabcada haysaa dabco muslim oon haysto oo nasto buuran ayuu la wadbacaysan yahay ee waad arkay isagoo mujalladoo beri mulxaqan ooli jiray laakiin qabla cishriina sana bay ahayd mujallad ah beri layga soo yar qaaday maktabadda mulxaqa ee bal kitaabkaas ibnu salaaxna nawowina intiisa hore waa ictimaadsadaa waa kitaab qayima laakiin kitaabkuba waa bilowyada kitaabka iyo muqadimada iyo laakiin tuku fiicay waa waxyaalahan aan kaba warramaya qaybo kaba mid iyo wax ka ahamsan oo xagga hore kuma sheego siyaantu saxiix muslim maxaa markaa haddana iyadoo tartiibtii cumriga aan wadno almufhim lima ashkala min talkhiisi kitaabi muslim waa kitaab isna qayima heer sare a weeye waxaa la yidhaha almufhim lima ashkala min talkhiisi kitaabi muslim waxaa le abulcabaas alqurdubi ninkaan soo markii dhoweyd soo sheegay wax kale maahee sheekhu kitaabka wuu ikhtisaariyey asaaniiddii markaa way xadfan tahay kitaabkii wuu ikhtisaariyey ayuu sharxay laakiin markaa sharxii asaaniid kuuma sharxayo asaaniid oo dhan kuuma sharxayo cilashii xaggaa iyo waxaas kuma sugnaa ee waa matniga xadiidka iyo wixii lagaba qaadanayo xaafid maxajar kitaabkiisa had iyo goor fatxulbaari isagoo wax ka soo naqlinaad arki ayma kaloo badan marka waana kitaab aada u waana damco fiican baana jirto oo kolay dhowrna ay isugu tegeenoo toddoba mujallad buu ku madbacaysan yahay laakiin waa matnigii waana talkhiiskiisii buu sharxaya kitaabkii oo haddaba mukhtasarkii ayuu sharxay waana sanadadii markaa kuma jiraan waxaa la yidhaha almuflim ashkala min talkhiisi kitaabi muslim markaa sharaxani matniguu khaas ku yahay asaaniidiyo waxyaalahaasi kuma sugnaa dabcada dee horta muxaqiqan arkay weeye ee fiican toddoba mujallad markaasaa maxaa iyadana alminhaaj fii sharxi saxiixi muslim ibn اlxajaaj waa sharaaxdiisa oo dhan sharaxa ugu shuuraysan ugu faafsan waa sharaxii imaam nawowi weeye magaciisu waa alminhaaj fii sharxi saxiixi muslim isagaa ashharu shuruuxi cala aliطlaaq waayo dabacaad kala duwan ayaa la madbaceeyey bulaq baa lagu madbaceeyey beryo hore intii ka dambaysana intaasoo dabca la madbaceeyey waana gees dee sharax iska waa sharaxa dee malaa dadka qaarkood ay haystaan ugu mashhuursan weeye bal waa sharaxa imaam nawowi ee isaguna aada u mashhuurka qaybihiisaba horena sharaxu waa fiican yahay qaybaha dambe sharaxu dee ma bato amaba meelo qaarkoodna inta badan fiqigii wuu cinaayoodaa meelo qaarkoodna kolley waxyaalo badan waa dhaafa isagoonay taasi ahayn dee isagoo meesha cilmili aanay ahayne suu xagga hore ba idhaa bobal mujallad uu gaadhsiin kari lahaye malaa dee umuri u arkay ama himada dadka iyo maca faris loo yeelo toban mujallada inta adigu waa dabacaadku waa badan yihin waana dee isagu kitaab markastaba la helayo ka lixaad aan idiin sheegayaa waxa weeye cunwaankan waa dheeryahay ikmaalu ikmaali lmuclim calaa saxiixi muslim laakiin qaadiciyaad muxuu ahaa ikmaalu lmuclim isagu leeyahy wuu sii buuxinayaa wuu sii dhammaynayaa marka waxaa cunwaankiisu yahay ikmaalu ikmaali lmuclim calaa saxiixi muslim waxaa ladin maxamed ibnu khaliifa la ydhaha al-ubbi taas buu mashhuur ku yahay nisbada sideed boqol iyo toddobiyo labaatankii buu dhintay sharaxiisu beri baa nin malaa istaash loo diray sacuudigan u dee imuu soo gelin laakiin de waan ogaayay ina makaatibtood imaka dee ku jirta almakaatib aelektroniya ama sidiisa waan ku haystaa xaggaase laakiin kitaab ahaanuni beri nin dee qoloyinkan askartoo la diray sacuudiga malaa istaash joogin ayaa nin soo iibsado muddo ayaan u hayey oo ka soo qaateen waxa weeyaan horta wuxuu isagu ku madbacaysanyaa dabacaadka qaar dee tubaneeyo waayahan kuwa toddoba mujalladna way jirtaa dabacadan khaasatan maktaba lawaqfiya kuma sugan wuxuu isu geeyaa sharaxii maasiriya alikmaal iyo sharaxii qaadiciyaad ee ikmaalulmuclim ee almufhim iyo ikmaalulmuclim iyo sharaxan qurdubi ee mufhim iyo sharaxii nawi afartoodu isu geeya marka waa dabcadan waan fiicnayn oo daaru kutub alcilmiya laakiin waa dee kitaab marka leego welibana ijtihaadaad iyo ziyaadaadna waa leeyahay marka afartooda rumuus buu kala dhigtaayo markuu maasiri sheegayo miin buu dhigan qaadiciyaad cayn buu dhigan nawowi oo kale daal buu dhigan waxa weeyaan qurdubi qaaf buu dhigan ayaa ujeedadu marka hadalkoodii soo noqonaya tan u dhigtaa rumuustaa soo dhigtaayo afartaa kitaab ama afartaa sharax buu isugoya welibana arrin kalena way jirtaayo waxaa haamishkiisa la socda muqadimadaan u sharxin wuxuu uga tegay mooye waxaa la socda haamishkiisa mid lagu magacaabay isna mukamilu ikmaal ikmaal isaga ayuu sii taamiyeenay waa wada maqaaniba raggaas muslimka u cunaayooday nin moxamed ibni moxamed isunuusi la yidhaha baa sideed boqol iyo shan iyo sagaashanki isagu waxoogaa ka dambeeyey waxaa la yidhaahaa mukamilu ikmaal ikmaal kitaabkiisa haamishkiisubu la mudbacsan isagu muqadimada oo sharxa uu ka hadal yarya laakiin waxyaaluunbuu ku buuxinaya bal dee kollina kitaab faa'iide lagama waayo laa yakhlu kitaab min faa'iida hore loo yidhi waxaa kala mida marka halkaa macaka haddaad mukamilka ku daro toddobaha sheegay waa shuraxda aad heli kartaa addiibaaj calaa saxiix muslim bin alxajaaj waa suyuudi wuxuu leeyahay kitaab sharxa waa madbacaysan yahay sharaxuma weyna waa sharaxyadiisan uu lixda kale shanta kita kitaabee kale ku leeyahay aynu dee in badan aragnay ka nasaa-i iyo ka ibnumaajaha iyo taas aan aragnay unbuu la midiyey ka bukhaarina waa madbuuc bal maayo waa la wada madbuuciyo kutubtiisu had iyo goor way faaftay faaftay faaftay bal isagoo mukhtasara nin ridii kutubtiisa wada sii ikhtisaariyo barhkood kan mukhtasarkiisiya waa madbucaysan yahay addiibaaj calaa saxiix muslim ibn xajaaj kolley wuxuu u yar badan yahay waxoogaa meelo uu qabto tacliiq buu u badayo sharax weyn ma aha laakiin abu isxaaq alxuweyni la idhaha macruufa oo xadiidkana cinaayowno ayaa masriga ayaa madbiceeyey oo lix mujalad ayooda koleyda taxqiiqiisiyo taasba intaa waa ka yaraan kari lahay lix mujalad buu ku madbacaysan yahay bal waxaa sharaxyadii kaba mid ah casrigeennii baan soo gaadhaye sharaxaad u qayima oo lagu magacaabo fatxulmulhim sharxu saxiixi muslim fatxulmulhim baa la idhaha waxaa la nin shibir ibn axmed alcuhmaani la idhaha hindi ah ayaa leh oo kun iyo saddex boqol iyo sagaal iyo lixdankii dhintay markuu adigu ilaa nikaax gaadhay ama nikaax qaybo ka mida ridaac joogo ama ridaac aanu bilaabin buu dhintay marka waxaa taam yeelay oo nin la yidhaha ataqiy alcuhmaani oo filayo weli inuu joogo waayo dee majaamicda fiqiga waan ku arkaa buxuudiisa waana dadkan mala xaggan mucaamalaadkan maaliga ah iyana kolley in badan loogu yeedho oo ama macayn hay-at almuxasaba oo almuraajaca iyo meelo kaleba kolley mutamaraadkood iyo ama waxyaalaha la diyaariya macaayirtaa waan ku arkaa bal maalan waxyaalaha uu diyaariyey taqiy alcuhmaani baa la yidhaha kolley waa mufti dee ani waa nin reer bakistania sheekha hore dee intaanay kala goyma haydba takmiluu leeyahay oo lama yidhaaho horta anigu dee takmiladiisa wixii waa imanka maktab ahaan baan ku hayaa sheekh maxamed cali aadan baan ka maqlayay isagaaba dee aada buu uga sii fiicanto taqriir badanna way la socotaa oo abuxasan ibnawdow iyo cabdilfataax buquda iyo qardow iyo ragle ay taqriid ay wada lahayn waayo waa kitaab dee dhowaan laba alifay ridaac buu ka bilaabo markaa isugeynta labiyo toban mujalad buu ku madbacaysan yahay waana kitaab kolley shuraaxda yar muhimka ama shuraaxda muhimka kitaabku leeyahay fatxulmulim waxaa jira kitaab isna fatxulmuncimo toban mujalad ku madbacayso nin doctooro masriya oo muuse shaahiin laashiin la yidhaha leeyahay oo isaguna waa nin mucaasira ma garan kara iminka inuu dhintiyo in kale ee fatxulmuncim baa la yidhaha ugu dambeyn waxaa jira isaguna oo dee isaguna kuwii ugu dambeeyey ka mid ah minatulmuncim waana iska doodan kartaa fii sharxi saxiixi muslim waxaa le ninkan raxiiqa lahaa isna dhowaanta dhintay raximah llahu tacaala safiiruraxmaan almubaarkafuuri waa sharax kooban laakiin aada u mufiida sida laba yidhi walow dee aan arkay tacliiqo aada dee makabal wixii ka dambeeyay makun baan arki doonaa kalley shuraaxdana dee waxaan sidooda u hayay waxaan maktabad ahaan intaba aan ku hayaa way jiraan oon dee adeegsan karo ama ka faa'iidaysan karee waa afar mujalad buu ku madbacaysan yahay minatulmuncim kalleyna waa sharax sida sharaxa yaree buluqulmaram ku leeyay mufiidow waana sheekhan raxiiqa lahaa ee dee garanayno sheekhaasaa leh bal waxaan leeyahay waa sharaxyadii intii aan idiin soo xulay intubana waa madbuuc waa taas inta mujaladayiina aan idiin wada sheegay dee ruuxu waxaan ma wada urursan karo waanay jirtaa maktabadan aan ku celcelinayaana waxba laguma daalacan karo kitaabkaad haysato baad daalacan kartaa inaad marmar yar eegto mooyaane indhaha ma kugu daalayo dee kitaab saasa inaad kolkol baxdi iyo waxaad uga baahantayo meel aad ka eegto mooyaane haddaad tidhaaho kitaabka kolley kitaabka halkan ku haysaadana waan doontayna waan iibsado sababto kan adoo iska fadhiya adoo iska jiifaad kitaab ka daalacan kartaa indhii kuguma daalaya tad markaad saacadiyo laba saacadood eegto dee shaashada kolley waad inaad baxdigunbay ku yaroobtaiyo kolkol meela ka eege dee marka laakiin kitaabkii la waayo ayaa dee badiilkii uu noqonaya bal waxaan kusoo khatimayaa dadka cinaayada badan u lahaa kitaabkan waxaa ka mid a casrigeennan suu cabdibuxsin cabaad ba yidhaaho maxamed fuaad cabdulbaaqi ninkaa la yidhaaho raximahullah waa dhintay waa nin masriya juhdi aada iyo aada u badan oo dee loogu mahadnoqo ayuu laba yimi xaggan sheekh in kitaabka ka shaqayntiisa wuxuu kula yimi raqam u yeelka kitaabka uu tarqiibiyey raqam dee mutasasilah saddex kun iyo saddex boqol weeyo tiradiisu markaa kitaabka iyo raqam kitaab kastaba u khaaso oo kale faharis badan buu u yeelay oo bergii hore kitaabka bilaabay dabcada jirtayba tiisa iyadoo shan mujallad ku wadbacay siyadoo mujallad faharisa dabco fiican bahede laakiin baryahan damba maan arag markaasaa muxuu dhib yareeyey mujalladkaa faharisto inaad xadiidkii si dhib yar oo sahlan oon iyadoon mashaqo iyo waxyaalo jirin aada u gaadho oo adugu bal kitaabka xagga tarqiibkiisa dee kutub kaluu raqamiyeyna waa jiraayo jaanibkaabuu aada muhim ugu ahaa ama waxa weynba uu kaba qabtaye dadka casriga noo cinaayooday bal ninkaas baa kaba mida hadalkaygina kole intaasaan kusoo wallah subxaana watacaala calaa aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta